أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulisaaka idiin hayso kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah iiraan iyo maraykanka ayaa mar kale la qorsheynayaa inay wada hadlaan iyadoona dhanka kale ay dhaqanka shaxba joojintii la dhex dhigay lubnaan iyo sahyuuniyadda yahuudda ra-iisul wasaaraha axmashida etoobiya ayaa si cad u sheegay inay xaasiloonnida geeska afrika ay ku jirtaa inay etoobiya bad hesho howlgal khasaar lagu gaarsiiyey saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa roobab si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan wilaasaamiga shabeellexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaasaamiga hiiraan ayaa dowra aqoon karase usoo gebagabeeyey mucalimiin kadib munaasabad ka dhacday degmada bu'a qable ee wilaayada hiiraan boqolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka bokool iyo jubbada dhexe ayaa la gaarsiiyey gurmad kala duwan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo sibtiya taariikhna ay ku beegan tahay soddonka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan iiraan iyo maraykanka ayaa mar kale la qorsheynaya inay wada hadlaan iyadoona dhanka kale ay dhaqan gashay xabajoojintii la dhex dhigay lubnaan iyo sahyuuniyadda yuhuudda faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkay nuur cali warsame abuushiiba waxaa mar kale soo cusboonaaday suurtagalnimada in dib loo bilaabo wadahadallada u dhexeeya iiraan iyo maraykanka kadib hadallo cusub oo u jeediyey madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump kaasoo sheegay in tehraan ay rabto inay heshiis gaarto islamarkaana fursadaha heshiis lagu gaari karo ay weyn yihiin xitaa heshiiska uu dhici karo si dhow waxaa kale uu sheegay in wareeg cusub oo wadahadallo ah la qaban karo dhammaadka toddobaadkan si kastaba ha ahaatee hadalkan rajo wanaagga leh ee maraykanka waxaa si degdeg ah uga jawaabay iiraan iyadoo beenisay in wax horumar cusub ah laga gaaray ilaai hadda waxayna caddaysay in waxa socda ay weli ku egyihiin fahamkii hore iyo wadahadallo aan weli go'aan kama dambaysa ah laga gaarin hadalladiisii ugu dambeeyey saliibiga trump wuxuu sare ugu qaaday rajada isagoo sheegay in iiraan ay ku dhowaad wax walba ogolaatay islamarkaana ay aqbashay inaysan yeelan doonin hub nucleer ah wuxuu sidoo kale tilmaamay in wareeg kale oo wadahadallo ah uu dhowaan dhici karo isagoo ku xiray markii iiraaniyiintu ay maqleen warka trump oo ah in iiraan ay wareejin doonto yuraniyamta la kobciyey war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan waxay ku sheegeen inaysan marnaba wareejin doonin yuraniyamta la kobciyey ee gaarsiisan heerka boqolkiiba lixdan kadib markii trump uu saacdo ka hor sheegay in iiraan ay ogolaatay inay wareejiso yuraniyamta la kobciyey ma jiro wax qorshe ah oo iiraan ay maraykanka ugu wareejinayso yuraniyamta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka oo intaa ku daray haddii cunqabataynta ama go'doominta ay sii socoto taa waxaa loo arki doonaa jibinta xabajoojinta waana laga jawaabi doonaa si kastaba gaal trump weli wuxuu hayaa cadaadiska isagoo sheegay in cunaqabataynta badda ee maraykanka saaray iiraan ay sii jiri doonto si buuxda ilaa heshiiska kama dambaysta ah la gaaro dhinaca kale iiraan waxay ka jawaabtay arrintan heerarka kala duwana soo martay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi ayaa sheegay in aanay jirin wax heshiis cusub oo la gaaray ilaa hadda islamarkaana waxaa jira uu yahay heshiiskii xabadjoojinta ee lagu dhawaaqay sagaalkii abriil wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey in aan weli laga hadlin kordhinta xabajoojinta islamarkaana dadaalada iiraan iyo bakistan ay diiradda saarayaan sidii loo dhammayn lahaa dagaalka gebi ahaanba halkii laga abuuri lahaa heshiis cusub arrintaa waxaa sii xoojiyey wasiirka arrimaha dibadda cabbaas ciraaqji oo sheegay in intii lagu guda jiray xabajoojinta maraakiibta ganacsiga si caadi ay u mari karaan marinbiyoodka hormuus sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka iiraan maxamed baaqar khalibaaf ayaa si toos ah u weeraray hadallada trump isagoo ku tilmaamay been abuur wuxuuna sheegay in haddii cunaqabatayntu sii socoto marinbiyoodka hormuus uusan sii furnaan doonin islamarkaana maamulka marinbiyoodka uu gacanta ugu jiro iiraan muhiimadda mowqifka ayaa ah inuu muujinayo ad adeeg gudaha iiraan ah oo ku aadan hadallada maraykanka ee sheegaya horumarka islamarkaana tilmaamaya in haddii wareeg labaad la qabto iiraan ay geli doonto iyadoo leh shuruudo cad oo adag halkii ay si fudud u aqbali lahayd shuruudaha maraykanka inkastoo khilaafkan jiro haddana lama odhan karo wadahadalladu waa ay burbureen maadaama xogtu muujinayso in xiriirada wadahadalladu ay furan yihiin bakistaanna ay weli tahay dhexdhexaadyo muhiim ah taliyaha ciidamada bakistan casiim muniir ayaa toddobaadkan booqday magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan si uu u dhiirigeliyo wadahadallada dheeraadka ah ka hor dhammaadka xabad joojinta doorka bakistan iyo booqashada tehraan waxay sii yeesheen muhiimad dheeraad ah maadaama ay ku soo beegmeen xabad joojinta u dhexaysa yuhuudda iyo lubnaan taasoo iiraan ay sheegtay inay qayb ka ahayd shuruudaha lagama maarmaanka u ah heshiiska hadda jira xabad joojin toban maalmood ah ayaa dhaqan gashay inta u dhexaysa lubnaan iyo yuhuudda waxaana sida ay iiraan sheegtay arrintana lubnaan aysan ahayn faahfaahin yar balse ay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu doonayo in si buuxda loogu soo afjaro dagaalka si kastaba waxaa weli jira farqi u dhexeeya in wadahadalladu furan yihiin iyo in la yidhaahdo wareeg labaad waa la hubaa laakiin hadda lama shaacin taariikh rasmi ah oo wareegaasi labaad la qaban doono waxaana weli taagan arrimo waaweyn oo lagu muransan yahay sida cunaqabataynta badda xaaladda marinbiyoodka hormuus mustaqbalka yuraniumta la koobciyey ee iiraan iyo nooca heshiiska imaan doona ma mid kumeel gaar ahba ama mid ballaaran falanqeeyo siyaasadeed oo iiraani ah ayaa waxa uu aaminsan yahay in iiraan si hubaal ah ugu socoto wadahadallo kale maadaama ay weli mudnaanta siinayso xalka diblomaasiyadeed inkastoo ay diyaar u tahay iska horimaad militari haddii lagu qasbo wuxuu sheegay in iiraan horey laba jeer ula gashay wadahadal maraykanka oo horseeday heshiisyo siyaasadeed balse maraykanka uu ka baxay kadibna uu u wareegay dhinac militariga sidoo kale wuxuu xusay in iiraan ay hadda si toosa uga qayb gashay wadahadalladii islaamabad taasoo ah markii ugu horreysay tan iyo markii saliibiga trump uu ka baxay heshiiskii nuukleerka labada kun sideed iyo tobankii dhankiisa falanqeeyo kale maxamed bayaad ayaa sheegay in wareegga labaad wadahadallada laga yaabo inuu dhowaan ka dhaco islaamabad iyadoo bakistaan ay door fiican ka ciyaarayso wuxuu tilmaamay in kastoo horumar la gaaray haddana weli ay jiraan khilaafaad ku saabsan maamulka marinbiyoodka hormuus yuraniyamta muddada joojinta qaabka cunqabataynta loo qaadi doono iyo lacagaha iiraan ee la xiray wuxuu sidoo kale sheegay in dadaalada bakistaan ay suurtagal ka dhigi karaan heshiis wakhti gaaban ah maadaama khilaafaadka qotada dheer ee labada dal hal mar aan lagu xalin karin si kastaba wuxuu ka digay in dhinacyada ka faa'iidaysta dagaalka gaar ahaan yuhuudda ay isku dayi doonaan inay carqaladeeyaan heshiis kasta oo suuragal ah iyagoo cadaadis saaraya maraykanka si uu u horumariyo danaha talaabiib halkii uu ka ilaalin lahaa xasiloonada gobolka iyo tan caalamka jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya ayaa si cad u sheegay inay xasiloonnida geeska afrika ay ku jirto inay etoobiya bad hesho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed isagoo waraysi siinayay telefishinka etoobiya ee lagu magacaabo e b c ayuu abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya sheegay in gobolka geeska afrika uusan degi doonin inta dalkiisa badla-aan yahay abiy ayaa nabadda iyo xasiloonida gobolka geeska afrika ku xiray inay bad helaan isagoo xusay in dekarla-aanta dalkiisa haysata ay si toos ah u saameysay horumarka dhaqaalaha dalkiisana ka reebtay tartanka caalamiga ah waxyaabaha ugu weyna ee etoobiya u diiday inay noqoto dal isku filan oo la tartami kara dhaqaalaha caalamka waa dekado la-aan waxaa sidaas yidhi abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu sheegay in dalkiisa oo ka mid ah kuwa ugu dadka badan afrika uusan si ahaan karin dal aan marinbadad lahayn wuxuu sidoo kale tilmaamay in dowladdiisa waddo qorshayaal ay ku yareynayso ku tiirsanaanta dekadaha dalalka ay gaarka yihiin taasi oo micnaheedu yahay inay doonayso dekad iyo marinbadeed iyadoo u gaar ahaa maamulka abiy axmed ayaa aada u raadinayay inuu helo marinbadeed dalkiisa ku xidha caalamka intiisa kale isagoo si cad u sheegay in gaaritaanka badda u adeegsan doonaan xoog iyo xeelad intaba jasaaka allaahu khayran walaalka marwan howlgal khasaar lagu gaarsiiyey saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka walmareer ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa dagaalka ayaa ah mid culus waxaana jirta khasaa'ir naf iyo maal ah oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas diyaarada elkabtaraha ayaa aga dhigtay xerada waxayna halkaasi ka daabuleen askarta saliibiyiinta kenya ee bakhtiga dhaawaca ku noqday dagaalkaas dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaal saacadii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka dheciso ee hoostaga magaalada gaarisa ee gobolka gaarisa waxaana dagaalkaasi ku bakhtiyey laba askari kufaarta kenya waxaana ku dhaawacantay laba kale roobab si weyn dadka iyo dunyada ugu diirsadeen ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan wilaasa amniga ee shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeena faysal mahad soomaali xilli maalmihii lasoo dhaafay kureel daran iyo abaaro daba dheeraaday ay ka jireen meelo badan oo ka mid ah wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa allaha fadligii saacadihii lasoo dhaafay roobab dadka iyo duunyada ay ku diirsadeen waxay ka da'een deegaana ka kala tirsan degmooyinka ceelbaraf miirtaqwo tawfiiq iyo ruunirgood oo ka wada tirsan wilaayadan shabeellada dhexe goobaha sida weyn roobabka ay u biyadhigeen waxaa ka mid ah deegaanada nuur dugle maxaa siciid iyo caddaanlixi waxaa buuxsamay baraakadihii iyo bicihii waddooyinkana waxaa jiifa xareed ishaysta dhul fara badan oo uu oon baahsan ka jiray waayadii lasoo dhaafay qof ka mid ah dadka deegaanadaasi oo qadka taleefanka kula hadlay idaacadda andalus ayaa ka warbixinaya roobabkii ay heleen iyo xaalkooda siduu yahay
haye bal ka waran roobka xoogiisa iyo meelo uu ka da-ay iyo degmada aad joogtid tuulooyinka laga sheegaya horey waxaan joogay degmada calad guduud iyo degmada rungood meesha kula baxma shabelle dhalabada haye dhinaca rungood ilaa rungood kasoo bilowday waa soo jiitamay waa soo jiitamay wadadii biyuhu ku yimadeen nuur dugley seexdeen maxamed saciidna sidoo kale u fadhiisteen ilaa calad guud nama jira nicmad fara badan oo ilaahay naguma ilaahay baa gacantiisa na soo gaartay waan barwaaqaysanay baraagtu waa biyo bacaha waa la buuxinaan bacaha kaa taqaanin waa laga xiray barwaaqo waa beertan hodan waa ilaahay soo faadooran ummadda kaloo reeriyonagu gaarin allaa gaarjaalan sidoo kale dhibcaha roobabka waxay biyo dhigeen deegaano iyo dhulbeereed ku dhirirsan magaalooyinka ceelbaraf miirtaqwo biyocadde warciise iyo kuwo kaloo fara badan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana si weyn ugu diirsaday roobabkii la wada sugayey roobabkan barbilowga ah ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay deegaanadan uu guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu biyodhaamin ka waday kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan oo saamayn ballaaran ay ku yeesheen abaaraha ka jira qaybo ka mid a dalka soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka faysal soomaaliya maktabka tarbiyada ee tacliinta ulisaamiga hiiraan ayaa duura aqoon karase usoo gebagabeeyey mucalimiin kadib munaasabad ka dhacday degmada bu'a qable ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena saadaq muumin munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gabagabaynayay dowla towjiihin iyo aqoon kororsi isugu jirta oo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu qabtay mucalimiin maktabka oo u diyaarinayay in ay barayaal ka noqdaan macaahidda iyo iskuulaadka ku yaala wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday degmada buqaqable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabadan kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan mudiirkii dowladda ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey muddada ay socotay dowladda iyo mawaaqicda ay ku qaateen mucalimiinta uu maktabku diyaariyey intaa kadib iqow maanta waxaan u fadhinaa dowro uu soo qaban qaabiyey maktabka tarbiya wa tacliim gobolka hiiraan dowradaasoo loo qabtay macalimiinta gobolka waxawaaye hiiraan ka socoto deegaanadiisa muddo markaa shan iyo toban maalmood ayaan dowrada ku qaadanay qabaqaabinteedii waxeedaba hadafka marka dowrada loo qabtay iyo ujeedada iyo maqsuudka laga leeyana waxaa waaye waxbarashada goobaha waxbarashada hadday macaayid tahay hadday iskuul nidaami ay tahayba in la tayeeyo tayadooda yacni kor loo qaado deegaanada marka laga kala keenay macalimiinta waa fara badan yihiin waa deegaanada gobolka uu ka kooban yahay sida ceel calay ceel warro makoyla show maadooyinka meesha lagu qaatay oo ka baxay dowladda oo shan iyo tobanka maalmood socotay waa mawaadiic fara badan waxaa ka mid ah ashucuur bilmas-uuliya macalinka in la baro ugna ogaado yacni mas-uuliyadda saaran oo maanta waxa waaye laga rabo inuu ogaado mawaadiicda meesha ka baxay oon meesha yacni ku qaadan waxaa ka mid ah al-ikhlaas al-ikhlaas waa mowduuc muhiim ah ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu anfaco waxaa ka mid ah mawaadiicda meesha ka baxay ahmiyat ulwaqti waqtiga ahmiyad uu leeyahay maxaa yeelay owqaada maanta waxyaabaha ugu badan oo dadka yacni in yar ku gudbo waaqicul muslimiin muslimiinta maanta waaqaca ay saaran yihiin iyo meelaha ay kala maraan iyo xaalka meesha uu marayo macalinka inuu ogaado ninka hadduusan waaqici ahayn waxaa waaye wax badan natiijo weyn ma lahaanayso mirihiisana asbaabu thabaada ka mid oo barta mawduucaas wax macalinka uu ka ogaado ataxdiiru dars ayaa ka mid ah mawduuc oo muhiim ah oo macalinka intuusan dersiga gelin uu fasalka ardayda la macaamuli dersiga inuu soo taxdiirsado uu isku soo hagaajisto waxaa ka mid ah maadooyinka meesha ka baxa durqu tadriis maadooyinka yacni macalinka waxaa waaye oo wax ku diraasaynaaya qaar ka mid ah mucalimiinta uu dowrada u qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo munaasabada ka hadlay ayaa xusay in cilmi fara badanna ay ka faa'iideen ah dowladda u socotay muddada ku dhow shan iyo tobanka maalmood ilaahay waa mahad iskale subxaana wa tacaala noo suurtageliyey dowladii muddada meeshaa noogu furneed inay noo soo gabagabowdo ilaahay waa mahad iskale subxaana wa tacaala anigoo ah macalimiintii dowladda qaadanaysay mid ka mid ah kana socdo degmada ceel cali meeshan waxaan ku qaadanay maadooyin fara badan waxaa ka mid ahayd qaswal fikri marka way fara badnaayeen waa ka faa'iidaysanay alxamdulilah ilahay mahad iskale marka insha allahu tacaala ammaanadaas noola dhiibay waxaan rabnaa insha allahu tacaala kuwii gutay ilahay ha naga dhig ilahay aan baryayna marka insha allahu tacaala ee, dowladaas meeshaas aan ugu faa'iidaysanay waxaan nahay macallimiintii ka faa'iidaystay annaguna waxaa korkeena saaran inaan sii gaarsiino dadka insha allahu tacaala alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa Ee, sidaad wada maqlayseen waxaan ahay macallimiinta halkan dowladda lagu soo xiray macallin ka mid ah kana socda deegaanka ceelwarre wilaayada islaamiga hiiraan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale nimcadan faraha badan na siiyey waa nimco aan la soo koobi karin halkan dowladan waxay noo socotay muddo ku dhowaad shan iyo toban ee, maalin ayay noo socotay alxamdulilah fawaa'id tiro badan ayaan ka helnay ilaahay subxaanahu watacaala nimcooyinkiisa uu na siiyey bay ka mid tahay noogalana baahan yahay in allah subxaanahu watacaala aan ku shukrino allah wuxuu leeyahay in shakartum laasiidanakum wala in kafartum in cadaabi lashadiid waa in allah subxaanahu watacaala ugu shukrina waxaan hore u haysanin aana aqaanin baa helnay sababtoo eh waxaa nala baray ardayda maanta aan qaabili doona iyo mas-uuliyaddanna saarano maanta cilmiga ilaahi subxaana watacaala inaan gudbina la raba sidaan u gudan lahaynaa nala baray waxaa nala baray ardaydii qaabkin ula tacaamuli lahayn oo duruq tadriiskaa nala baray waxaa nala baray casharada qaabkin u diyaarsan lahayn اليوم اختتمنا الدورة التي دخلناها قبل عشرة أيام بفضل الله وعونه وقد درسنا في هذه الأيام دروسا متنوعة من تلك الدروس الأول كيف يتعامل المدرس مع طلابه والناس ثانيا الإخلاص لله ثالثا سيرة النبوية والعقيدة رابعا أهمية الوقت وغزو الفكر خامسا فضل الجهاد في سبيل الله سادسا أسباب الثبات ونحن بأمس حاجة أن تعود هذه الدورة مرة ثانية لأننا استفدنا منها علوما كثيرة وقبل هذه الدورة كنا نحتاج هذه العلوم التي درسناها كما تعلمون أن العلم الشرعية فريضة على كل مسلم ومسلمة ونقول لكل مدرس واعلم أنك مسؤول عن طلبتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نشكر للمعلمين الذين بذلوا جهودهم وأوقاتهم الثمينة ونشكر أيضا لمكتب الإعلام هنا نرسل تحية غالية إلى مكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay culimo kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan sheekh saalax axmed qadar iyo sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey iyagoona culimmadu si gaar ah ay ula dardaarmeen ah, mucallimiinta dowladda loo qabtay tacliinta iyo waxbarashada walaalayaal waa meeshu khayrka ka bilowdo qofka bani aadamkana markuu dhalanayo calooshooda ilaahi subxana watacaala uu maarata ilahi uu ka soo saaray waxba ma ogeyn aqoonna ma lahayn wax aqoon ah iyo cilmi mauna wadanin cilmiga shayga waa shay muktasab aho markaa la kasbado oo qofka uu barto khayrka meeshu ka bilowdana waa isaga wey cilmiga la sheegayana oo dadku wanaag iyo khayr ku horseedayo aakhiri adduun lagu badbaadayana waa cilmiga sharciga ah alcilmu sharci wey ilaahi subxaana watacaala uu soo dejiya nabilahi maxamed ilahi subxana wataala noogu soo dhiibay kaasa aakhiri adduun marka lagu lagu guulaysana cilmi kasta maxmuud ma aha cilmi kasta maxmuud ma aha cilmiga maxmuudka ah ee shariifka ah lagu badbaadaya waa cilmiga islaamka weeyaan laqad mana allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim dadku baadi bay ahaayeen nabi maxamed calayhi salatu wasalam soo diridiisa wixii ka horreeyey jasiiratul carab wixii ka jiray adduunka wixii ka jiray waa loogyahay siirada dhaqan xumo iyo maara diin xumo iyo alla khayrka in la caabudo iyo qoryo in la caabudo qori ninka isaga uu qorto waxyaabahaasaa ka jiri jiray nicmada u weyne ilaahi subxana watacaala bani aadamka uu u galay waa inuu u soo diray nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu u soo diray wey waxna saaran xil weyn ayaa diinta naga saaran oo shaqadii nabigeena maxamed markaas uu nagu soo simay ee ducaadii naga horreysa nagu soo simtay ayaa markaasna saaran jiilkan soo koraya inaan wax barno oo aan caqiidadooda toosinno oo aan dhaqamadooda marka hagaajinno oo diinta islaamka aan ku barbaarinno waa shay muhiim oo annagana saaran waaye khaasatan maanta macallimiintan macal maktab tarbiya watacliim uu marka meesha keenay ee uu soo diyaariyey ee dowladda la siiyey gaar ahaan waxaan u daarmaynaa inay mas-uuliyaddaas iyo xilkaas ay gutaan kuwada loo dhiibay oo ay markaas macnaha ee caqiidadoodii iyo sulu lugoodii iyo dhaqankoodii markaas iyo gacanta ku hayaan in marka jazaahumullahu khayran ay hagaajiyaan iyo toosiyaan waa shay muhiim ah ubadka wax la barana waxa weyn waaye maanta waxaan maraynaa muqararkii xarakadu ay dejisay ee xagga tacliinta oo maanta shareecada ilaahay lagu dabaqay oo ummadda dhan walba laga dhisahayo oo siiradii rasuulka iyo towxiidkii caqiidada lagala hadlahayo oo axkaamtii lagala hadlahayo oo fiqigii lagala hadlahayo oo waxa weeyaan luqadii laga dhisahayo intaba ilaahay fadligii weeye allaan uga mahadnaqaynaa ilaa heer jaamaca maanta in jaamacadka wilaayadka qaar laga furay oo heerkaasna lagu gaaray macaahidan ilaahay fadligii walaayaadka guud laga furay baahidaasna way jirtaaho in macallimiin la soo saaro macallimiintuna isu taagaan in maraakiista cusub ee laga furahaya walaayada inay qeybtooda iyo kaalinkooda ay ka qaataan oo macallimiinta iyagoo dhisan macaahidda cusub ee la furahayo ayagaaba hadda isku filan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka hirgeliyey goobo waxbarasho oo isugu jira macaahid rawdooyin iyo iskuulaad nidaami ah kuwaasi oo ay wax ku baranayaan bulshada qaybaheeda kala duwan jasaaka allaahu khayran walaalka saadaq boqolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka bokool iyo jubbada dhexe ayaa la gaarsiiyey gurmad kala duwan aynu ka hormarna dhanka bokool iyo walaalkeen cabdiqani maxmed iyadoo allah mahadii inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool ay ka da-een roobab si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo xoolaha ayaa dhanka kale waxaa weli soconaya gurmashada dadka ay saamaysay abaarta kuwaas oo la gaarsiinayo raashiinka noocyadiisa kala duwan jamciyadda al ixsaan al khayriya ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay boqol qoys oo ku dhaqan deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada xudur waxaana fakaaraha raashiinka laga qeybanayay bulshada kula hadlay sheekh aadan yare oo ka mid ah culimada wilaayada bokool insha allahu tacaala lan welba markan horeyta ilaahay inkamaadayo walwisaali fama markaas kadib mayu ahaa dadka muslimiinta eh oo gurmud ka suubiyeen dhacdiyo wal isku aruuriyeen muxsiniinta ku aruuriyeen oo nin walaalo joonka gargaaraan dhaabkaasay sameeyeeno gurmud ka suubiyeen ani lankama hadii waay rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeray man laa yashkuri innaasa laa yashkur illaaha lanka ilaahay inkama hadiina nicmaduusan ka nicmooy bani aadamkiin abaal suubi lanka inkama hadiina ilaahayna manshukriyow lanka oo muslimkae haddii ixsaankiin suubiyo jasaaka allahu khayran yalere marka walaalayaal walayuuna helni awalan ilaahay inkamaadiinoy fuma dadkii gurmadkaasay suubi walaalajo nin gargaaran ka tala galeen insha allahu tacaala inkamaadiinoy antaas kudib walaalayaal ilaahay ku absaneen ilaahay subxaana wa tacaala abaarta bilaash min rid ilaahay meeray subxaana wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum walaysan asiibi oo dhibaatee isin kasbateen walgaamooginka shaqaysateen ilaahay mana dulmiyow ilaahay subxaana wa tacaala meeray wamaa ana bidallaamin lilcabiid an oddoomankay ma dulmiyow marka jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ku obsaneen ilaahay subxaana wa tacaala ningna harisay nin gargaaray wajazaakum allahu khayran intaasi kadib waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mid ka mid a ganacsatada deegaanka wuxuuna si weyn uga mahadceliyey jamciyadda al ixsaan gurmadka ay gaarsiisay bulshada deegaankaasi bismillaah ilaahay ka mahadsan uma baadiye islaamka mujaahidiinta yaan ka mahadiyaan may ku hadlay aan ku socda ganacsatada gobolka bokool gaar ahaan degmada khudur may ka suganaa hata tuulada garuswiin yaa ka sugana may raashin la ka qiibiyey jamaacatul islaamiya hay-adal eraw ya raashin ka qiibidi boqol qoos ya raashin la kasaysa toose lansay ilaahay ka mahadsan may ma aragne mahadaas kadib haddiiba aan ganacsatada garuswiin kumadaha se toose ini raashinkaas lan qiibi ma aragne kataayeersagna roobara khale alaninshaan barwaqadiskaba alaninshaan ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii gurmadka la gaarsiiyey ayaa ka hadlay dareenkooda waxayna u duceeyeen mujaahidiinta shukri haaji aan liliyare garasiini raashinka gaadan ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta raashinna siidi ilaahay keersii maaragna eedan ka farahsagna ilaahay ka mahadsan bur i bariis i sokor ib saliid haafaaf eh ilaahayan ka mahadsan guuray maamud maamudnu mataa raasigana ninqiihi garsigana ninkaqiihi bur i saliid i sokor i bariis i yananasi jaandiinta ninqiihi sfogananasi da-ayni bismillaah anu magaagay humow adow leeraw deegaanka garisweyne magaalada geeg raashin wanaagtana ninka gebey bur i bariis i sokor i saliid yalninkiihi sanadaamya ninka gebey muslimiinta ali guuley gaalaha lijibi mujaahidiinta gaalintee kor ali kaweela gaalada kobtubojahlaha kukaduud ilaahay may kurajaan ini maslumiinta guulay do-ayni raashin alanasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli si dardar leh ku wada gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saamaysay abaarta ee ku dhaqan koonfurta bartamaha soomaaliya waqooyiga iyo gobollada dhaca xuduudbeenaadka kenya iyo soomaaliya iyadoona dhanka kale gurmadkaasi ay kaalin muhiim ah ka qaadanayaan dadka muxsiniinta ah jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani iminkana aan eegna dhanka wulasaamiga ee jubbada dhexe iyo walaalkeena cuthmaan axmed dhuwo iyadoo loo gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha ayay jamciyadda al-ixsaan alkhayriya waxa ay deeq raashiinah gaarsiisay deegaanka furuguru oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaana deeqdaasi raashiinka ka faa'iidaystay in ka badan boqol ka mid ah dadka masaakiinta ah ee ku nool deegaankaasi halkii lagu qeybinayay raashiinka waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo salaadiin iyo dadkii raashiinka la siinayey ugu horeyn sheekh cabdiwaaxid ayaa kelimad ka jeediyey halkii lagu siinayay dadkaasi deeqda raashiinka ah jamciyatul ixsaan alkhayriya deegaanka fargurow ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala saaad ogsoon tihiin waddanka xogaa abaar baa ka dhacday dhibaatooyin baa jira dadka muslimiinta ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala inay isu gurmadaan inay iscaawiyaan nebigu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadkan maanta waa dadkii mudnaa in loo naxariisin loo gurmado mar walbana waa la soo booqdaa waa laga warqabaa ciiddii ee ramadaankii waad ogeedeen haddana maanta waa munaasabad raashin qaybin ah waxaan isu dardaarmaynaa marka ugu horraysa ilaahay cabsidiis subxaanahu wa tacaala waana midda lagu liibaana fi dunyaa walaakhira waana midda makhrajka ah dhibaatooyinka maanta aan dareemayn iyo kurbada ilaahay taqwaduu noogu faydiyaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja suldaan cabdiraxmaan iyo suldaan shuceyb oo ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa iyagana ka hadlay halkii dadkaasi lagu siinayay raashiinka ee deegaanka faragurow oo ay ka faa'iidaysteen dadka masaakiinta ah waxayna jamciyadda ugu mahadceliyeen dadaalkeeda ku aadan ka qayb qaadashada dadka ay saameeyeen abaaraha ee la gaarsiinayo raashiinka noocyadiisa kala duwan mashruuc raashin qaybin ah iyo kasa qaybgalni maasha allah tabaaraka allah insha allahu tacaala aadna inka faraxsangneh raashiinkaasoo insha allahu tacaala anka deeqdi jumciyat alixsaan alkhayriya walaalooshay macnaa anka deeqdi aad iyo anka mahadiyaana jumciyadda mayle insha allahu tacaala meelo badan iyo walka bihiidi insha allahu tacaala ilaahay ajari xasanaad iyo dhamaadayn iyo jannatulfirdows wala allah ilaahay isinka waraabiyo aad iyo isinka mahadnagaan ay kala mahadnagaane ee insha allahu tacaala guddiga gurmadka awaaraha kaalin mug leh iyo ka qaadayona iidanka mahadnagaane juhdigii iyo bihiyan alxamdu lilah waxa shaqeeyey waa hal tunsaruun wa tursaquun ilaa biducafaa'ikum gargaar iyo maogtahay guul lamaba helaba ilaa masaakiintaasoo la quudiyo wax la sii waayo waxaan leehay jamciyat alixsaan alkhayriya ixsaankii iyo samafalkii iyo khayrkii iyo wanaaggii shicaarka u qaadateen oo la idinku tilmaamay wuu noo muuqdaa ilaahay ha idin barakeeyo warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi raashin qaybinta ah ee ay gaarsiisay jamciyadda ixsaan alkhayriya cabdi cabdulaahi xasan waxaan deganahay tuulada farguro alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wilaayada kor allaha kaga dhigo kufrigana allaha jabiyo asalkee horena ani ninka cudurka juudaanka meeshan u imidaan ahay ma ku dhalanin waddanka soomaaliya etoobiyaan kaga imi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaa nala siiyey bariis sokor saliid caad iyo caadaan u faraxsannahay kulligeenna
maantii aan nimankii walaalahayn oo walaayada ahna soo booqadeen waxaan joogaa hadda boqol iyo kow sanaan ku jiraaba faraxga le wax liska heli kara maha maxaa maalintan ku korfadhiyaa kiish bari kiish sokor digirtiisa baastadiisa saliiddiisa ilaah baan ka helay yaa laga helay walaalahay isku din aan nahay magacooda kor allah ka dhigo waxaa jooga tuulada fargurow anoo ah heer fargurow dhib weyn ayaa ku jirnay oo beeraha naga anjeg ah oo awa naga dhiis gu iyo deerba geegga walaayada aynu soo booqday gacanteeda kor allah ka dhigo weliba kor allah ka dhigo boqol joor geeg waxaana na siiyey bariis sokor diir saliid ayaana na siiyey waa idin duceyni waan idin duceehaynaa ilaahay guul alla anii siiyo ilaahay adduunyii aakhirbo dhib alla madiin tuso ilaahay muslimiinta kor alla anaaga dhigo waa noo gargaarteen adduunyii aakhira alla idiin gargaaro rabbiga subxaana khaadirka waxaa idinka tuugaynaa gacantiintii korays ina ilaahay ka dhigo adduunya iyo aakharaba soonkana waa naga farxiseen haddana waa naga farxiseen haddana waa idinka sugaynaa dhaqan iyo dhaqaale ilaahay baan ka sugaynaa idinkaa idinka sugaynaa masaakiin aan nahay meel ma aadi karno ilaahay baa idin barine meel alla meeshaa tagti noo guul ilaahay niigu siiyo bariis sokor saliid baasto ilaahay kor alla aniiga dhigo sidan oo kale jimciyadda al ixsaan al khayriya ayaa meelo kala duwan oo wilaayaadka dalka ah waxa ay ka qaybisay raashin kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen kumanaan dad ah kuwaasoo u baahnaa gaarsiinta raashinkaasi jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aanigu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala ha idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak